dal wanaajin waa salaamaya maxamed rashiid asalaamu calaykum niyo horta wax kasta oo jira waxa ugu muhiimsan waa unity dadku inay midaysan yihiin soomaali dhexdeedana waa naqaanaa unitygu meeshuu ka taagan yahay oo dee dhib cidna looga sheekayn maayo marka waxa weeyaan adigu dee nin waxau tahay face oo dadkii maaragtay leader u ah oo wax badan qaban kara oo oo dadku dee hadda dadkan qolka ku dhegaysanaya waa laba boqol oo qof laakiinse markaad in yar baxdo oo aad naga tagto waxaa laga yaabaa weji kale inuu meeshan yeelataba waxa weeyaan oo dee waxa weeyaan afxumadu waxa weeyaan qalaadna wax kaagama tagto wanaagna waa kaa kacaysaa marka waxa weeyaan ma idin qorshaysan tahay gruub ka shaqeeya inay la dagaalamaan discriminationka dadka dhexdiisa ama afxumada waxa dadka kala kaxaynaya qulubtan dadkan soomaalidaa siday unity u helaan oo maskaxdooduna de maskax furan oo caalamka suuga shaqeeya hadda waddankan aanu joogno waxyaalaha ugu badan ee ay ku bixiyaan waxa weeyaan inay discriminationka la dagaalamaan iyagoo ilaashanaya unitygooda oo soo dhaweynaya dadka minority-ga waad aragtay waxay sameeyaan marka maynii qorshaysan tahay urur ama group ama qayb la dagaalanto dadka ka wacyigelisa isfaquuqa way jirtaa hadalka oo kooban weliba hoggaanka anigu aan joogo wax ka tirsan weeyaan arrintaas waaba arrin noo qorshaysan waanuna wadnaa dhibkana haystaa wuxuu yahay dawladi markii iyadu ay makaani mekanismka ay haysataay uu ka badan yahay kaaga xagga broadcastingiga iyo dawladaha la saaxiibka ahe wuxu qorahayey iyo waxyaalaha noocaas ahoo idil barabagandadaadii bay barabagaandadeed inay marar badan taada ay ka horumarto ama kaa dheerayso waa suurtagal ta labaadna binu aadamku inta uu xaqa qaato waxaa ka fara badan inta uu xaqdarrada qaato example gabadh hadda laga yaabo inay ku jirto meesha oo nlfa ayaa lagu yidhi oo toos loogu yidhi kuwo e b r d s u shaqeeyaa ay ku yidhaahdeen na annagaa ogaadeen ah ogaadeenna macnaha o nlfna diidan oo qabyaalad ku diidan adigu ogaadeenba matiida maxaa ku dhex dhigay example macnaha hadalkaas inaan woordiga ereyga inaan saa u idhaahdo waxaa kalifahaya inaan idin tuso meesha dhabtu ay taalo gabdhahaasi gabadhan inaynan qabiil ahaan qabiilkaa ka soo jeedin darteed baa sidaa loogu leeyahay marka si fiican bay ugu joogtay waxay ku tidhi idinku ma tihdin anigaa onlefna idinka afkiina kagama tegahayo marka waxaan idin sheegayaa waxa weeyaan waxaan waa la samaynayaa discriminationka ma aha mid xagga o n lf ka imanaysa waa mid gumaysigu uu samaynayo waa mid dadka qabiil lagu kala dhex dilahayo waa soomaalidu boogta ay yeelatay kalarkuma kala qaybsana diinkuma kala qaybsana language kuma kala qaybsana deegaan kuma kala qaybsana soomaalidu waxa keli ah ee lagu kala qaybin kara qabiil buu noqday qabiilkiina wuu u qarxay reer galbeed iyo iyo etoobiya marka discriminationkan aad sheegaysa iyo waxaan oo dhan qabiilkii oo loo xiisa qabo oo la warwareejinhayo oo aad iyo aad macmaca uga macaan soomaalida ayaa dhibaatadan wada ee o n l f arrintaa inayna ku baraarugsanayn ma aha